gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladgoboleedka galmudug garyaqaan daa'uud cali ayaa kormeer shaqo ku tegay xabsiga dhexe ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ee ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ujeedda kormeerka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo xaaladda guud ee maxaabiista hanaanka garsoorka iyo xabsiga iyo sida ay uga socdaan adeegyada asluubta iyo ilaalinta xuquuqda maxaabiista gudoomiyaha ayaa kulamo la yeeshay taliyaha xabsiga dhexe saraakiisha ciidanka asluubta iyo mas-uuliyiinta maamulka xabsiga isagoo oo warbixin ka dhageystay xaaladda xabsiga iyo caqabadaha ay la tacaalayaan qaar ka mid a saraakiisha xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa ugu horeyn warbixin ka bixiyey xaaladda guud ee ka jirta xabsiga dhexe
mudane guddoomiye kormeerkaaga ilaahay baa mahadle waan kaaga mahad celinaynaa aad halka nugu soo gaartay ciidankaani galmudugna waa difcaddii labaad hirshabeellana waa difcaddii koobaad waa labada dowlad goboleed ciidankoodii asluubta oo halkan tababar lagu siinayo ciidanka halkan ku xaraysan waa ciidan dhallinyaro ah oo dhammaan rag ah oo loogu talagalay seefta waxaa leeyay labada dhinacba hadday wax u goyso waa guul baa leeyay hadday hal dhinac wax u goysona waa seef haddii loogu talagalana dalka inay difaacaan haddii loogu talagalana maxaabiista inay hayaan marka ku soo dhowow waxaan u baahannahay waanadaada waxaan u baahannahay waxqabadkaaga waxaan u baahannahay taladaada waxaan diyaar u yihiin amarkaaga iyo waajibaadkii aad bixisid waxaanu soo dhowaynaynaa kormeerkaaga mar labaad iyo mar saddexaad insha allaahu waxaan kaa rajaynaa wax baan kaa rajaynayna mudane guddoomiye waxaan rabnaa marka inaan kugu soo dhowayno ciidanka dafcadda labaad ah oo ku tababaranaya dugsigaas iyo ciidanka asluubta hore iyo saraakiisha qaybahooda kala duwan mucalimiinta tababaraysana aad baan ugu mahad celina dhanka kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug garyaqaan daa'uud cali ayaa bogaadiyey shaqada wanaagsan ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ee xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo ay u hayaan bulshada iyo tababarada ay halkaas ka wadaan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dhex taaganahay xabsigii weynaa ee gaalkacyo isla markaana ay ka socoto shaqo ballaaran oo aad mug u leh macno weyna ku fadhida aadaan ugu faraxsanahay intaas kadib waxaan u mahad celinaa macallimiintii tababarka iyagu waday iyo cid kaste ee gacan ku siisay shaqadan aadka u qiimaha badan kormeerka gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug garyaqaan daa'uud cali ayaa ku soo aadaya xili xabsiga dhexe ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ee magaalada gaalkacyo lagu tababarayo ciidan ka kala socda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle kuwaas oo loo tababarayo ilaalinta amniga gaar ahaan ciidanka asluubta soomaaliyeed